halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa noogu dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waa arbaco bisha meyna waa siddeed iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo tobanka waxaana idaacadduna saaka iyo caalamka halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
afar sano laba sano shan sano abaar ku jiraan maanta dambe ilaahay say u baryaayeen ilaahay u yego hayaa roob usoo dejinayaa xooluu ka qaadaya dadku ka dilaya laba beri kabacdi haddana waa ka uman yihiin biyihii badday aadeen ama webiday aadeen marka horta taasay ahayd hay-adahan caalamiga oo dhanna arrintaas way og yihiin in wax laga qaban karo laakiin waxaad moodaa inay waxba ka qaban oo carles ka yihiin kaasi waxa uu ahaa doctor cusmaan maxamuud doctor cusmaan xaraare oo ka hadlaya waxyaabaha sababa abaaraha iyo nafaqa darrada ku soo noqnoqota soomaaliya gaar ahaanna carruurta yaryar qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka barack obama oo shaaciyey tirada ciidanka maraykanka sii joogi doona dalka afghanistaan marka sannadkana dhammaado codbixintii doorashada masar oo maalin dheeriya lagu daray waxaad kaloo maqli doontaan wax soo saarkii beeraha ee gobolka hiiraan oo kor u kacay marka horese warkii dunida kalkaaliyaasha aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka barack obama uu doonayo inuu dalka afghanistan ku sii hayo tiro dhan sagaal kun iyo siddeed boqol oo askari kadib marka howlgallada dagaalku ay joogsadaan dhammaadka sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ciidankaasi dhammaantiisoo wada saari doono marka uu dhammaado sannadka laba kun iyo lix iyo tobanko kalkaaliyaasha ayaa sheegay in obama uu dhowaan shaacin doono tallaabooyinka xiga ee dagaalka muddada saddex iyo tobanka sano qaatay ee ka socday dalka afghanistan faahfaahinta warkanna qaybta dambe idaacadayadaad ku maqli doontaan ciidamada ukrain iyo guunugoostada rushya taageerada ka haysta ayaa dagaal waxa uu ku dhex maray donetsk oo ku taalla bariga halkaas oo isniintii ciidamada dowladda ay duqeyn dhinaca cirka ay ka geysteen si ay dib ugu qabsadaan garoonka duuradaha goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqlayeen rasaas ka dhacaysa aagaarka madaarka maalin kadib markii guunugoostada ay qabsadeen garoonka taasi oo dhalisay iska hor imaadkaasi oo socday ilaa iyo habeenkii xalay mid ka mida guunugoostada ayaa waxa uu sheegay in soddon ka mid ah ciidankooda la dilay inkastoo aan la caddayn karaynin tirada rasmiga ah ee dhimashada ninka hodanka ah betro boroshenko oo horena u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ukrain oo taageero weyn ka helay doorashadii axaddii ka dhacday dalkaasi ayaa sheegay in nabad lagu soo hoyn karayo in la wada hadlo wasiirka arrimaha dibadda ee rushia sergey lafrof ayaa wuxuu isaguna muujiyey taageerada wadaxaajood lagu soo afjarayo shidada ka taagan dalkaasi ukrain
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington saraakiisha qaramada midoobey ayaa talaadadii shalay sheegay in ilaa iyo laba boqoloo kunoo carruurta ay da-doodu shanta sano ka hooseyso laga cabsi qaba in dalka soomaaliya nafaqadarro u dhintaan dhammaadka sannadkan waa haddii lacagihii la yaboohay aan lala soo gaadhin ibraahim xasan daandur ayaa khadka telefoonkai magaalada minneaboles ee gobolka minnesota kula xiriiray doctor cusmaan maxamuud axmed doctor cusmaan xaraare oo ku takhasusay cudurrada carruurta iyo kuwa faafa ahna madaxa ururka caafimaadka ee bariga afrika ee gobolkaasi islamarkaasna wax ka weydiiyey digniinaha qaramada midoobey hase yeeshee doctor xaraare waxaa marka hore ka hadlaya waxqabadka hay-adda uu isagu madaxda ka yahay non profit organization waaye wadanka maraykan gudihiisa ka shaqeeyaa gobolka minnesota iyo joogo ka howlgalaa wuxuuna badanaa suubiyaa waa waxa la yidhaaho health education sababtoo ah cudurrada badankood waa cudurrada laga hortegi karo laakiin si cudur looga hortago waxay u baahan tahay maaragtay wacyigelin iyo aqoon qofkaas ogaado cudurkaas siduu muxuu yahay iyo siduu uga hortegi karo marka badanaa waxaan qabanaa waxa weeye anaka health education wax la yidhaaho oo maaragtay anakoo isticmaalayna tviyada soomaalida iyo raadiyoga iyo outreach waxa la yidhaaho ama seminars u qabanayna dadka waxaan qabanaa taas wey xoogeeda qaramada midoobey waxa ay doctor cusmaan xaraare ay ka digaysaa in caruur gaaraysa ilaa iyo laba boqol oo kun oo soomaaliya ay gudaha soomaaliya u dhiman doonaan nafaqadaro dhammaadka sanadkan haddii lacagihii loo yaboohay aan lala soo gaarin sidee u aragtaa digniintaas wallaahi digniintaas waa ka xumahay inay hadda qaramada midoobay ay sheegaan maanta inay intaasoo caruura soomaali ah u dhimanayaan nafaqa daro haddaanan lacag lala soo gaarin sababta waxa weeye aan ooga xumahay waxa waaye nafaqa darada wax habeen keliya bilowday ma aha waa wax dhibaato soo jireen ah oo loo jeeday oo la adarisi karo inay soo socoto ama u baahneed in kahortag la suubiyo marka maanta midaan ay leeyihiin lacag halkaa la keeno conditional oga dhigayaan badbaadinta carruurta soomaalida wax runtii ilmaha soomaaliyeed qabta ma aha sababtoo ah unicef waa urur caalami ah waa og yihiin dhibaatooyinka dhacaya waa odarisi kareen dhibaatadan ay maanta ka digayaan siday ku dhaceysay waxyaalahay ku dhaceysay ka horna waxay ahayd inay maaragtay arrimahanba tallaabo ka qaadaan oo wacyigelin iyo xayeysiin iyo adduunka waxay u sheegayaan iyo ummadda waxay u sheegayaanba ay soobiyaan laakiin maanta maaha inay yidhaahaan haddaan intaasna la siinin intaasoo caruuraa dhimanaysa xoogaa yar waa arrin aada aan qabanin waaye marka doctor cusmaan xaraare bal cudurka nafaqadarada caruurta aan nooga sheekeya waxaa tiri mar hore inay ogaadaan bay ahayd dabcan waxa leeyahay mar hore inay ogaadeen waxa waaye nafaqadarada ma aha sida cudurada qaarkood waa cudur horta laakiin ma aha cudurada qaarkood oo bacteria ama jermi waxaan keena nafaqadarada waxaa keena cuno la-aanaa keenta baahibaa keenta marka meelahan ilmahan hadda xoogooda ay ku nool yihiin waa dhimanayaan ay leeyihiin inay baahi ka jirta inay abaaro ka jiraan way ogaayeen wayna og yihiin marka waxyaalaha abaaraha keenaya ama dhibaatada keenaya waa waxyaalo laga hortegi karo abaaraha haddaan laga hortegin ma laga hortegi karo misaal waxaa laga yaabaa ansi abadhacada inay caruur badan xataa oon u dhintaana iska dhici karta la-aan kasta kow marka meelahaas ku nool yihiin waxaa laga qodi karay aalad baa laga qodi karay waxaa laga la suubin karay oo soomaaliya oo dhan ba ay u baahan tahay inay suubiso waxa weye inay biyaha ilaahay ugu yabaahay ay ceshato afar sano laba sano shan sano abaar ku jiraan maanta dambe ilaahay say u baryaayeen ilaahay u yaboohayaa roob usoo dejinayaa xooluu ka qaadaya dadku ka dilaya laba beri kabacdi haddana waa ka uman yihiin biyihii badday aadeen ama welibay aadeen marka horta taasay ahayd hay-adahan caalamiga oo dhanna arrintaas way og yihiin in wax laga qaban kara laakiin waxaad moodaa inay waxba ka qaban oo carles ka yihiin marka ma aha inay maanta yidhaahaan intaasoo milyan haddaan la keenin intaasoo caruuraa dhimanaysa bise no way doctor cusmaan xaraare adiga waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta waaweyn ee caanka ah ee soomaaliya carruur badan ayaa waxay ku dhibaataysan yihiin gudaha soomaaliya oo nafaqadaradaasi laga sheegayo iyo xanuuno kale waa maxay doorka dhakhaatiirta soomaaliyeed wallahi horta takhaatiirta soomaaliyeed waad og tahay badankoodna banaankay jiraan qaar oo aada u mintiday oo weliba nafsadooda ay khatar ku jirtana dalka gudihiisii joogaan laakiin haddii qofka dakhtarka ah farsamadiibu hayaa mooyaane awooddii uu wax ku qaban lahaa haddiisa jirin waxba ma qaban karo carruur halkaas ku baktinayso ku dhimanayso onlaan u dhimanayso baahi u dhimanayso dakhtar haddii dhex istaago wuxuu ka qaban karo male haddaan waxyaaluhu wax ku qaban lahaa iyo meesha oolin haddaysan nabadgelyo oolin maaragtay marka waxa waaye dhakhaatiirta soomaaliyeed inuu dadka wacyigeliyaan oo magaciisaan mihna maanta afle soo haray mihna ficilkii meesha waa ka maqan yahay runta markii loo hadlo waad og tahay inta soomaali oo dakhtar oo ama ajnabi ama soomaali ummadda gaaraya liskaba dilaya micno la-aan iyagoo ama hataa waxba galabsanin waad og tahay in maaragtay meelaha qaarkood aysan tegi karin ama dakhtaradinta jooginba marka dakhtar waa dakhtar laakiin dakhtarka wuxuu micno ku leeyahay markuu awooda wax ku qaban lahaa uu haysto markuu haysto daawadii markuu haysto waxyaaluhu dadka kula taliya inay heli karaan ummaddana ay haysato nabadgelyo iyo waxay u baahneed cunitaan iyo biyo ah marka mar haddii dhakhaatiirta soomaalida aad sheegtay inaysan gaari karin meelaha carruurtaasi ay joogaan sidee hay-adda unisef iyo hay-adaha kale ee samafalka ay ku gaari karaan carruurtaasi inay ka badbaadiyaan nafaqadarada doctor cusmaan xaraare maya runtii waxa weeye waa haddii ay investmentada wadamada waan ognahay wadankan wuxuu iska noqday resource center camal meelaha lagu yabaahdo iska noqday lacagaha loo yabaahanaayo ama loo dalbanayo boqolkii konton lixdan ma gaaraan dalka waa iska magacuyaal waaye lacagaha badankood waxay ku baxdaan waxyaalo kale iyo magaciisi kale iyo maga waxawey lacagahaas haddii loo duwo runtii ama coordination fiican loo suubiyo ama eeda jirta dawlad caafimaad oo la xisaabtamaysa hay-adahan oo dhehaysa meeqaha asha meeqaha wadanka soo gala ay jiraan waa la gaari karaa
kaasi waxa uu ahaa doctor cusmaan maxamuud axmed doctor cusmaan xaraare oo khadka telefoonka ee magaalada minneaboles ugu warramayay wariyaheenna ibraahim xasan daandurey
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu sheegay in sagaal kun iyo siddeed boqol oo ciidanka maraykanka ahi ay sanadkan kadib sii joogi doonaan dalka afghanistan hase yeeshee ciidankaasi lasoo wada saari karo haddii hogaamiyaasha dalkaasi aanay saxiixin heshiiska dhinaca ammaanka oo labada dal dhex mara master obama ayaa talaadadii shalay hadalkani aqalka cad ka sheegay haddaba haddii master obama uu guddoonsaday in ciidanka maraykanka uu afghanistaan ka soo saaro muxuu haddana u doonayaa in uu qayb ka mid ah dalkaasi ay u sii joogaan su-aashaasi iyo kuwo kaleeto ayaa maxamed cabdisan dheere oo stuudiyaha la fadhiyay waxa uu weydiiyey cabdikhayr soofe oo isagu xiriirka dadweynaha u qaabilsan magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka ah arrimaha maraykankana aada aqoon ugu leh
walaal maxamed waa su-aal wanaagsan sida aada la socoto waddanka maraykanka dadaal aada u badan oo muddo dheer socday iyo tababar iyo lacag shan boqol oo bilyan ka badan ayaa kaga baxday marka si loo joogteeyo horumarkii la sameeyey ciidamada dalka afghanistanna loo siiyo gargaar farsamo iyo maxaa la yidhahdaa mid casri ah wuxuu qoondeynayaa tiro aada u yaroon badnayn ilaa toban kun oo askari in uu heshiis kula galo inay xagga gacan iyo gargaar kasii siiyaan ciidamada afghanistan maraykankuna sideedaba waa xeer uu leeyahay oo uu iska wadamada uu iskaashiga iyo xiriirka uu leeyahay saldhigyo military ayuu ku leeyahay si ay u gargaaraan caqabadaha amni iyo wadamadaas soo soo food saari karo soo wajihi karo si qaab istraatiijiyadeed ay ugu isticmaalaan laakiin middan danta laga leeyahay waa midda amniga oo aan la wada socono waana ciidamo badan oo dagaalna ma ahane waa un ciidamo saldhig joogto ah ku lahaada waddankaas waan gartay waxaa jira in madaxweynaha hadda xil kasii degaya xamiid karzai iyo maraykanku isku diideen saxiixidda heshiis dhinaca amniga ah oo karzai isagu yidhi anigu saxiixi maayo intaan xilka joogo hadda waxaa soo socda laba nin oo tartanka doorashada ku jira oo bish soo socota laisku celin doono labadooduba kii soo baxaa wuxuu sheegay inuu heshiiska saxiixi doono haddayba dhacdo inay heshiiska saxiixaan labada madaxweyne marba kii soo baxa taalibaan ma lagaga awood runaan karayaa ciidankii maraykanka iyo kuwii neto oo aan joogin afghanistan
si xoog badan waa taalibaan horta waa laga laga waa guuldaraysteen waa laga saaray goobihii ay joogeen oo muddo ayuu dagaalkooda socday dee waxyaalo yaryar oo ku dhufo iyo ka dhaqaaq ahoo hujuun yaryar iyo weeraro noocaasa maahane marka la yidhaahdo meel xoog lagu qabsaday iyo hujuun weyn lagama filayo xasuusnadan oo maxamed oo dadku badanaa ma oga ciidamada afghanistan ciidamada adduunka kuwa ugu xooga badan wadamada marka la la la qiyaaso darajooyinka ay joogaan waxay ku jiraan wadamada ugu xooga badan laba boqol oo kun oo askari oo ciidan ah oo labisan oo maalin walba soo shaqo taga ayaa afghanistan ay leedahay oo shaqaynaya halka ciidamada maraykanka hadda jooga oo dadku de ay ka hadlayaan waa un soddon kun weeye waxaa da maraykanku qorsheynayo oo madaxweynaha uu heshiiska doonayo waddanka labada wadan inay ku galaanna waa un toban kun inay ka joogaan marka ciidamada sidaasi u xooga badan ee afghanistan loogama baqo wax walwal iyo walaac ah oo in wadankii laga qabsado afgan nimanka la yidhaahdo taalibaan inta soo duulaan ay ka qabsadaan taasi meesha ma jirto marnaba ma jirto isku filnaan xagga militariga iyo amniga oo isku tashan karaan ayay afghanistan ciidamaha leedahay wayna si si ay ku ku qanacsan yihiin ayay og yihiin sababtaas ayaanaba keentay in gorgortankan maraykanku ha wada baxaan iyo maye xoogaa ciidan aan idiin dayno ayaa sidaas ayuu ku yimid waxayna u badan tahay sidaad adiguba sheegtay in maadaama iskaashiga dhaqaale iyo midka xiriir iyo iskaashi ay labada wadan yeelanayaan uu ka weyn yahay ciidamada ee mid ka weyn oo dhaqaale iyo diblomaasiyadeed iyo labada wadan bay isu baahan yihiin in ay dabcan noqon doonto in heshiiskaasi la saxiixo waan gartay ugu dambeyntii madaxweynaha maraykanka barack obama dhaleecayn badan baa gudaha kaga socota gaar ahaan xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka ah waxaa la yidhaahdaa siyaasaddiisa arrimaha dibaddu way guul daraysatay meelo badan baa tusaaloolayaal loo soo qaataa sida suuriya ukraine iyo meelo kale markaa tallaabadan oo iminka qaaday wax sumcad ay u soo celinaysaa ma jirta
dabcan dee ma- maxamedow sidaad la socoto eh, dadka maraykanka shacbiga maraykanka waxaa macnaha u sameeya waxaa weeye in wadanka eh, uu gargaaro ciidamo geeyo boqolkiiba inta badan boqolkiiba lixdan iyo xoogaa dadka maraykanka waxba kama qabaan ciidamadooda in loo diro eh, wadan kale si ay gacan uga geystaan oo halis soo socotay ama wadamada kale eh, xaduudaha ka tallaabi lahayd oo dhib weyn keeni lahayd si loo baajiyo oo loo gargaaro wadankaas hase haatee waxaa jirta arrin aan shaqaynin in wadan aan iskaashi eh, military iyo mid kaloo mucaahada midna aan nala lahayn in la weeraro oo la galo Eh, syria sidaa la socota maraykanka xiriir eh, diblomaasiyadeed ma jirin Eh, iskaashina lama aanay lahayn sidaa awgeed in la weeraro oo la galo maraykanku shacbigiisu kuma degdego mana ogola madaxweynuhuna shacbiga ayuu em, de- rabitaankooda ayuu ku ha- ku hawlgalaa En, eh, qolooyinka jamhuuriga arrinkoodu waa dee arrin siyaasadeed oo maxaa loo geli waayey iyo maxaa loo loo qaban waayey ba- laakiin sida practicalka oo run tahay Em, eh, madaxweynuhu wuxuu ka turjumayaa dareenka shacbiga oo ah xiriir hufan oo iskaashi ku dhisan iyo isafgarad in lala yeesho oo aan cidina en, hujuun iyo en, maxaa la yidhahdaa weerar aan raali ka ahayn taasi badanaa ma shaqeyso waxay keentaa dhib kale iyo inay shito keento ama dagaal ay ay dhaliso Eh, taasina mid shacbigu ku dedegaya ma aha marka siyaasad ahaan marka la eego iyo sumcaddiisa eh, mid wax kasoo gaarayaan ma aha waayo wuxuuba marka horeba matelayaaba wixii shacbigu rabeen shacbiguna ma doonayaan in wadan aanan heshiis lahayn oonan iskaashi lahayn in lagu duulo cabdikhayr suufe oo xiriirka dadweynaha u qaabilsan magaalada colombos ee gobolka ohio oo ku xeeldheer arrimaha maraykanka khadka teleefoonkana ugu waramayey maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan markale dhegaystayaal guddiga doorashada dalka masar ayaa maalin saddexaad ku daray maalmaha doorashada oo markii hore laba maalmood loo qoondeeyey dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in arrintani ay timid kadib markii tirada dadkee doorashada u soo baxay ay aad u hooseysay warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahire kasoo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni guddiga sare ee doorashooyinka waddanka masar ayaa sheegay in maalin dheeri ah lagu daray codbixinta doorashada madaxtinimada dalkani garyaqaan cabdiwahaab cabdirasaaq oo ka mid ah guddiga sare ee doorashooyinka madaxtinimada ayaa sheegay in guddiga guddoon uu ku gaaray in maanta oo arbacaha lagu daro codbixinta doorashada si dadka aan weli codkooda u dhiiban ay u codeeyaan laakiin hogaanka sare ee gudiyada ololaha labada musharax ee cabdifitaax siisi iyo xamdiin sabaaxi ayaa diiday go'aanka maalinta saddexaad loogu daray codbixinta doorashada waa sida uu baahiyey tv-ga qaranka masaarida sidoo kale wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda masaarida ayaa sheegtay in tikid bilaash ah la siinayo dadka doonaya inay ka codeeyaan gobollada ay ka soo jeedaan ee ku sugan caasimadda iyo gobollada kale xildheerayaasha masaarida ayaa sheegaya in arrimahan ay imaanayaan kadib markii tiro aad u yar oo ka yaabisay dadka waddankani ay u soo baxeen codbixinta doorashada maalintii labaad ee shalay dhinaca kale magaaladan qaahira iyo magaalooyin kale oo waaweyn ayaa laga dareemayay in ay ka socdaan olole shacabka loogu baaqayo in maanta ay u soo baxaan codbixinta shaaracyada waaweyn ee magaaladan qaahira iyo magaalooyin kale ayaa lagu arkayay gawaari ku xiran codbaahiyaasha oo shacabka ugu baaqaya in ay u soo degaan sanaadiiqda codbixinta دعوكم للمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية sidoo kale warbaahinta masaarida ee taageersan cabdifitaax siisi ayaa iyaguna ka qayb qaadanayay baaqa loo dirayo shacabka si ay ugu soo baxaan codbixinta saxafiyiinta aqoon-yahanada iyo fanaaniinta masaarida ee ka soo horjeeda ururka aqwaan muslimiinka ayaa qayb weyn ka qaadanayay kicinta dadka si ay codkooda u dhiibtaan لو الانتخابات الرئاسيه دي كان فيها 8 مليون او 10 مليون نقف نقول للعالم ايه؟
camar adiib oo ka mid ah saxafiyiinta ugu caansan waddankani islamarkaasina si weyn uga soo horjeedo in aqwaan muslimiinka ay maamulaan masar ayaa yidhi haddii dadka codkooda dhiibanaya ay noqdaan dhammaana siddeed ama toban milyuun maxaan u sheegaynaa caalamka waxaan qabaa inaan meesha u bannayno dadka shacbiyadda leh oo xitaa waxaan qabaa in xabsiga laga soo daayo maxamed mursi oo dib loo soo celiyo si uu u xukumo waddankani تفتح السجن وتجيب محمد مرسي تاني arrimahan ayaa imaanaya iyadoo labadii maalmood ee ugu dambaysay taageerayaasha moxamed mursi ay samaynayeen dibadbaxyo ka dhan ah doorashada madaxtinimada waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
intii lagu guda jiray sannadihii xasiloon darrada ee soomaaliya ayaa gobolka hiiraan waxauu horumar xoogli ka sameeyey dhinaca wax soo saarka beeraha iyadoo gobolkun uu awood u helay in uu daboolo baahida khudaarta ee gobolka islamarkaasina uu dhoofiyo gobollo kale oo ka fogfog dhinaca kaleeto dadka gobolka ayaa fursado shaqo waxa ay ka heleen khudaarta gobolka ka soo go'da wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne ka ganacsiga khudaarta gobolka hiiraan waa fursad kale oo la helay kadib qaranjabkii soomaaliya sannadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii qoysas badan ayaa siyaabooyin kala duwan uga hela masaariftooda kuwo khudaarta waa ay beeraan kuwana waa ay xamaalaan qayb kale magaalada ay ku iibiyaan qaybta u dambaysan waxa ay khudaarta geeyaan ilaa gobollada waqooyi bari iyo waqooyi galbeed soomaaliya maran booqday suuqa khudaarta ugu weyn gobollada dhexe ee magaalada baladweyn ayaan kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka ku ganacsada dhaqdhaqaaqa suuqa ee xilligan iyo noocyada ugu badan ee khudaarta laga helo aniga cadaawo jimcaali maxamed baa la yidhaahdaa waxaan ka soo qaxay xamar muqdisho shan sannadood baanu meeshan joognaa marka waxaan haynaa khudaartan sida mooska iyo yaanyada cambaha wax caynkaas un baanu ka shaqaynaa oo hadba hadba wixii aanu helno inaanu ka shaqayn karno ama aanu maanta caruurta uga helayno qutul daruuriga nool maalmeedka ayaanu ka shaqaynaa kuma go'ni kuma koobin khudaarta oo keliya hal mid ah kulley wax ay khudaartu tahay oo dhan baan gacanta kula jirnaa oonu ka shaqaysana marka khudaartan la keeno suuqa magaalada beledweyn deegaanada loo iibgeeyo gobolada dalka matabaan gurcaal cadaado galiinsoor gaalkacyo boosaaso kilanka shanaad toobiya meesha la harar qabridahar waa loo qaadaa inta kenya mooyaane inta kale waxaan u malaynayaa wax un badan baa inooga tago khudaarta ah oo gobolkan ka soo go'a ama transit ku yimaada oo ka yimaada shabeellada hoose haweenka ayaa qayb weyn ku leh ganacsiga khudaarta wax weyn ayaana iska bedelay dhaqaalaha reerahooda wax walba waa iga soo galaan ilmaheygaan ka biishtaa waxbarashaan ka bixiyaa guri kiradiisaan ka bixiyaa maxay ahaeto waxaan ka bixiyaa biilki dharkii daawadii wax walbo wax aan qof ka barya malahan waxaan xooggayga ku shaqaystan la ilmahayga ku biishtaa marka ma ganacsiga magaalada oo keliya ku egyahay ee khudaarta adiga aad iibisid mase ee gobolladana waad u dhibtaa gobollada puntland somalilan galguduud meel kastaan u dhiibnaa marka een, haweenka kale oo sidaanoo kale ah oo ka shaqaysta ayagana tooda maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi isku midaanaa qof walba ilmaheeda iyo danteeda usoo shaqo tagtay iyo ilaa iyo heer mustaqbal maxaa keenay marka een, in haweenka ay khudaarta ka shaqeeyaan sababtu maxay tahay waxaa keenay meel laga shaqeeya ma lahan khudaartaasaan ka shaqaysanaa nimankani waa iska baagamuudo fursad kalenta ma lahan meel kale oo loo camal tago oo laga shaqeeya ma lahan jimlaan gadaa tafaariiq xataa ma gado marka ka hor intii aadan hawshan bilaabin ee, maxaa nooga sheegi kartaa sida xaalku ahaa hawaabi iskaga jeedaa qof baagamuudaa ee qof shaqaystay isku mid miya inaa shaqaysatid wax ka wanaagsan ma lahan intaa qof cabaryi leed marka ee, tirada dadka ee, sida dadban iyo sida tooska ah uga faa'iidaysta oo ka ganacsada khudaarta ee suuqanna joogta maxaa iga sheegi kartaa dadka khudaarta ka shaqaysta haweenkaa u badan boqolkiiba sagaashan waa haween tobankaa nin ah ganacsatada oo keliya ma helaan faa'iidada khudaarta ragga ku shaqaysta xamaalka ayaa ka mid ah dadka fursadaha helay iyo weliba kuwa gaadiidkoodu uu daabulo khudaarta ani magacayda waxaa waa cabdiqani daahir nuuriyow sabaxdii aroortii suuqaan usoo shaqo tagaa xamaaliyaanna ahay xamaaliyaan ka shaqaystaa khudaarta iyo waxaas kartoomaha tolaa iyo khudaarta lagu shubaa iyo waxaas waxaan bilaabay adiga soonkii hore Ee, muddo hal sana hawsha waddaa haa Ee, marka maxaa faa'iidaho ka heshaa walle kulleyta qotalyoonkeydii iyo biilkeyda ka badan kama helo intaadan bilaabin hawsha markii hore maxaa ka shaqayn jirtay xamaalileen ahay markaasna loorarka gudahan ka shaqaysa jiray marka xamaaliga gudaha oo loorarka aad qaadid iyo middan khudaarta yaa kuu faa'iido badan middan khudaarta khudaarta dhex jooga iyo faa'iido badan magacaygu saddexan waa cabdi xasan gaabow waxaan ka shaqaystaa khudaarta iyo gaadiidka labada waa ka shaqeeyaa waa ka shaqaynaa khudaarta waxaa laga qaadaa gobolka hiiraan ilaa beledweyne jaalaqsi buulo burto waxaa kaloo khudaartaas waxay ka soo godaa boqolkiiba siddeetan gobolkay ka soo godaa cambaha babaayga mooska qaraha khudaarta kala duwan cagaarka marka khudaarta aad ka qaadaan ee, gobolka gaar ahaan magaalada beledweyne intee u ibgeysaan gaadiidkiina se xaggee gaara gaadiidkeenna horta wuxuu geeyaa gaalkacyo ilaa boosaaso oo gaadiidka geeyaa oo beledweyne ka qaada buulaay jallaqsiyaa laga qaadaa toosay uga baxdaa waxaa loo iibgeeyaa hargeyso aniga hawshaan waxaan ku jiraa ilaa siddeed sano ilaa sagaal sano ayaan khudaarta aan ka shaqaystaa marka wax kaleoo shaqa ah oo aad qabato maa weyse markaa khudaar keliya ka shaqaynaysa wallaahi barofishika anaga hadda shaqo kalaa jirta maba isdhahno barofishkeeda aada u fiican yahay ayadaasaan ka xamaalanaa oon ka shaqaysanaa haddaba ma jirtaa wax caqabad ah oo inaba ka hor yimaada ganacsiga khudaarta waxa weeye wadanku ammaan ma lahaan marbaa ammaan darra iska dhacaysa mar biyo baxa imaanayso oo waaba kala go-aysaa intaas laakiin inta badan eh, gobolkani labaatankii sano waa waa isagoo xoogaa waxaad moodaa xoogaa waa iska yeesaran yahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
aad iyo aad buu mahadsanid dhaqane waxaad dhegaysanaysaan ka dhegaysanaysaan v o a washington haatan dhinacii sugaantiinu gelaynaaye aan soo qabta heestii gabdhuhu waxay ku faanaanaya fannaankii axmed cali cigaal
geedaha waxaa jira buxundhaala baaso lugaka bulaalo gacma naabaanu yeele haddaa tahay mid gaareya ha igu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaala baaso lugaka bulaalo gacma naabaanu yeele haddaa tahay mid gaareya ha igu dayn galgalashada goobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalayge duuliyaadi goobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalayge duuliyaadi gabdhuhu waxay ku faanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku faanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu
gabdhuhu waxa ay ku faanaan guri iyo nin yeelo waxaa guurka kugu diray garan maaya anigu iyo axmed cali cigaal ayaa heestaas ku luqaynaya iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo intaan afarta galabnimo hawada mar kale kusoo noqon doono waa anigoo ah ibraahim xasan garabey daandurey iyo axmed cabdi sandheere iyo bahda v o y oo nila nabadgeliyo
garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.